marka aan fiirino daahfurnaanta go'aamada dacwadeed maxaakimadaha soomaaliya ay gaarayaan laba qayb ama laba saamayn ayaa soo kala baxday oo ah qayb wanaagsan iyo qayb negatif ah qayb togan iyo qayb taban aan ku hormaro qaybta wanaagsan runtii dadweynuhu indhaha ayay ku hayeen oo sidii barnaamijka musalsalka ah ama kubaddii cagta la daawanayay ayay sheekada bilowgeeda ilaa geemka uu ka dhammaado ayay ula socdaan oo marka steb by steb ay ubaddii warbixinta u helaysaa dhinaca marka laga eego iyo fadhigan kala duwan oo dadkan iskasoo horjeeda kala abukaatayaashii dadkii caadigaa la eedeysanihii kulli la arkayo dhinacaas qadiyaddu waxay ka tahay qadiyad transparency ah hoofnaan ilaa xad waan gartay muxuu yahay markaa dhinaca taban ee kale ee laga eegi karaa ama saamaynta aan wanaagsanayn ee arrintaasi bulshada ku keentay social mediaha laga abaabulay waxaa soo baxay oo maalmahan ka jiray social mediaha breshar aad u culus oo aan isleeyahay dagaal qabow baa bilowday oo waxa weeye qabyaaladdii oo kamkam leh oo sidii dii baa isleeyahay hadalladii lagu hadli jiray iyo hadallada maanta dadka qaar ay ku hadlayaan waxaan isleeyahay wax farqiga u dhexeeya ma lahan kacdoon marka abuurmi kara oo qaar meelaha qaar ka bilowday waa qayb oo markaa aan fiicneen oo markaa kacdoon nabada ama cabasho nabada ma ahane waxa uu howan yahay shaar qabiil gabdho iyo wiilal iyo waxaan arkayay dad hubaysan oo markaa hadallo kulul qabiil kale hawada u marsiinaya ayagoo dabcan aan ku qanciyn go-aankii maxkamadda soomaalida waxay dhahdaa gari laba nin kama qosleshiiso in aysan ka qoslaysiina waa iska muuqataa waan gartay doctor xasan sida caadiga ah maxkamadaha markuu dacwadi ka socoto labada dhinacee isku haya haddii dhinac ka midii ku qanci waayo waxaa furan in abiil laga qaato oo markaa dacwaddaasi ay sii socoto raacfaankaasi dib haddana loo dhageysto iminka sidee buu social mediahu arrimihii maxkamadaha gudahooda uun ka dhici jiray qayb uga qaatay in bannaanka laga abaabulo kacdoonno ka horjeeda xukunka maxkamadda waxay abuurtay obin kortiga maxkamadda dahafurnaanshahaad waxay abuurtay in dadku ay kacdoonkii qabyaaladdeed ay dib boorka uga jafaan isla markaana social mediahii uu maanta marayo in commentiyada iyo faallooyinka iyo suuradaha ugu dambeeyey dadka hadlaya ee la soo geliyey marka bareyshar adag ayaa socda oo waxa weeye dagaalkii lagula jiray khawaariijta laga leexanayo dariiqa iyo tubta dagaaladii sokeeye iyo heegankii iyo hanjabaaddii iyo hadalladii kullaana la isku marinayo hawada qalabka warbaahinta marka qalabka warbaahinta halkaa marka laga eego dhib badan oo ballaaran oo baahsan ayuu ku keenayaa go'aamada maxkamadda taariikh ahaanna waxaan ogsoonahay maxaakiimtii soomaaliya go'aan baa la gaari jiray idaacaddaa laga baahin jiray marka ma lahayn social media ciddii ku qanacda ciddaan ku qancinba idaacadda ayaa warbixinta laga heli jiray maanta laakiin waxaad moodaa in tallaabo tallaabadaas hufnaanta ay ku dheehan tahay dhinaca wanaagsan ah in loo bedelay dhinac negatif ah oo markaa lagu kicinayo fidna jiifta in la soo kiciyo ma ahan qadiyad qoys iyo qoys kale u dhexeeya in qabiil iyo qabiil kale loo rogo social mediahii oo la islahaa waa dhinaca wanaagsan oo soomaalidu u isticmaalaan laakiin maanta ay muuqato in suugii iyo dheshiigihii u noqday maanta facebookii iyo social media iyo tiktokgii booskii suuga iyo booskii dheshiikaha iyo baroonka uu galay barnaamijkaas waxaad moodaa inuu yahay barnaamij shimbirkii nabadda soomaaliya ka sii burinaya oo nabadda ay sii fogaanayso doctor xasan basri way muuqataa sidaa adiguba sheegtay in social mediahu xoog badan ku leeyahay laakiin waxaa la odhan karaa dhinaca xukunka hela ama maxkamadda dacwadda ku guulaysta dad u hadlaya ay ka dabaaldegaan social mediaha iyagoo markaa dhinacii kala dareensiinaya in laga guulaystay dhinaca kalena ay iyagoo diideen guuldarradaasi ama maxkamadda go-aankeeda u arkaya guuldarro inay iyaguna markaa kicin kale ay bilaabayaan markaa labadii dhinac abaabulkii ay social mediaha ka bilaabeen uu gaadhayo dadweynihii caadigii iyo magaalooyinka iyo degmooyinka iyo tuulooyinka ku kala noolaa sidaana kicin bulsho ay ku dhacayso ee aan la odhan karin dhinaca mar walba xukunku ku dhacay oo keliya iyagu maaragtay abaabulka iyo iyo iyo qeyb ka ah mushkiladda haatan inoo muuqata waxaa weysada ka buriyey dad kala taageersan labadaas famil oo markaa qaab qabiil baxsan u dhigay barnaamijkii oo ka sameeyey qaarkoodna reaction xun markaa facebookii iyo social mediahii breshar saaray erayo xanaf leh oo dhagaha aan ku ficneen qof qarnigan laba kun labaatan iyo afar nool aan ku ficneen iyo dowlad aslanna maxkamadaha furan qadaayaadka furan iyo waxaan iskeeni karinba wacyiga liita qabaa'ilada iyo dadka soomaalida qaybo ka mida kulli ma odhan karo oo aan u dhisnayn wacyiga guud ee qaanuunka iyo maxkamaddu luqado iyo qaabi ku hadlaan bay leeyihiin ciddii cabasho waddana albaab u soo martay leedahay oo abukaata iyo nidaam iyo qaadi baa jira laakiin in bannaanka dad soo bannaanbaxaan oo qabiil ah ama qolo kale u jawaabto lama jaanqaadi karo marka soomaalidu wacyigeeda hadda maxkamadaha iyo wacyiga qalabka warbaahinta waxaa xoog badan qalabka warbaahinta waxaana jiidanaya gadaal ka soo jiidaya qabaaladii